wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed cumar ayaa iskaashatooyinka kalluumaysatada jubbaland ugu baaqay inaysan iibin oo ay ku shaqaystaan agabka doomaha oo dhowaan ay u qaybisay wasaaradda kalluumaysiga oo kaashanaysa hay-adda w f b wasiirka ayaa kalluumaysatada kula dardaarmay inay kor u qaadaan wax soo saarka kalluunka iyagoo ka faa'iidaysanaya doomaha la siiyey oo tiro ahaan gaaraya sideed doomood isagoona dhanka kale u mahad celiyey hay-adda w f b ee ka caawisay doomaha kalluumaysatada la siiyey sideedaaseeto laakiin waxaa weeye hordhaci koowaad laakiin waxaan idinka codsanaynaa hay-adda si gaar aan oga codsanaynaa inay si gaara kala shaqayso wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga jubbaland cidno uma baahna hadday baddeeda laga faa'iidaysto ilaa waxay gaarsiin kartaa soomaaliya oo dhan ayay maaragtay ka caawin kartaa bulshadeeda soomaaliyeed marka waxaan leeyahay hay-addu way mahadsan tahay wasaaraddiina waxaan ugu mahad celinayaa sida gaarka ah ee hay-adda u soo dhoweysay ee kala shaqaysay oo aan u mahad celinayaa waxaan halkan kaga dardaarmayaa iskaashatooyinka kalluumaysiga waxaan dardaaran gaar ah aan u dirayaa waxaa ka mid ah doomaha markiina la siiyo iskaashatada waa iskaashato marka la yidhaahdo waa ayadaa isku filan ayadaa wax waa iskaashato waa dad wax isku geystay hay-adihii iyo dowladda waxay kala shaqaynayaan in wax un loo geeyo ayagaa laga rabaa wixii dhammaystiraan inay dhammaystirtaan ayagaa la rabaa inuu sheyga aysan gadin wasaaradduna dabagal bay ku samayn doontaa hadduu ilaahay idma si gaar ah inaan doomahaas iyo agabka la siiyey aysan aan la gadin aan ku daba joogno cid kastoo la siiyey siday oga faa'iidaysta inaan aragno waayo bulshada kale oo kalluumaysatada ayaa ku dayanaysa markay ayaga ku shaqaystaan marka waxaan leeyahay idinkana dardaarankaas guddooma hay-adduna si gaar aan ugu mahad celinayaa ilaahay ka sokow oo u mahad celinayaa sida gaarkay inagula shaqaysay waxaan rajaynayaa intaan in ka badan barajigaatiyaal waxaa jira intaan ka waaweyn kowna baaxad weyn laakiin waa fiirintii ugu horreysa weeye fiirintii ugu horreysa hataa hal ilaw ma ahan waxaan leeyahay wasaaradda kalluumaysiga jubbaland ayaa muddooyinkii dambe waday dadaallo lagu dhiiragelinayo laguna horumarinayo kalluumaysatada dowlad goboleedka jubbaland